subax wanaagsan jumco wanaagsan halka waa dalsan kuna soo dhowaada qodobada wararka idinkan waxaa ugu waaweyn ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre oo ka mahad celiyey gogoshii loo dhigay baydhabo madaxweyne lafta green oo faahfaahiyey ujeedka safarka madaxoy ra-iisul wasaaraha iyo sidoo kale madax dhaqameed ku shiray magaalada muqdisho oo isku raacay in la ilaaliyo midnimada dalka soomaaliyeed xildhibaano ka tirsan labada aqal oo isu raacay in si wada jir ah loo difaaco dalka maadaama etoobiya kusoo xadgudubtay weerarka dibaddana waxaa ugu waaweyn turkiga oo soomaaliya ka dhisaya saldhiggii milatariga weyna
soo gudbinta warkan waxaa suurageliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega trig iyo for g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega trg iyo for g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
mar kale kulan wacan akhyaare ay meel kastoo joogtaan ood naga dhiganaysaan amase naga dhagaysanaysaan aan ku bilaabe ra-iisul wasaaraha xamse cabdi barre oo maalmihii ugu dambeeyey ku sugnaa magaalada baydhabo ee xurunta kumeel gaadhka ah ee maamulka koonfur galbeed ayaa xalay waxaa loo sameeyey casharaf sagootin ahayd ra-iisul wasaaraha ayaa halkaasi ka hadlay waxa uu jeediyey khudbad gaadhasii soddon daqiiqo inka badan khudbadaas ayuuna dhinacyo badan uga hadlay waxaana uu sheegay ra-iisul wasaaruhu ra-iisul wasaare xamse cabdi barre in arrintii maalmahan lagu nabay madaxda koonfur galbeed ay tahay arrin gaar ah oo siyaasadeed laakiinse dowladnimada iyo hanaankai ay kooda shaqayn lahaayeen ay hadda taagan tahay waxaana uu raaligelin siiyey reer baydhabo ra-iisul wasaare xamse cabdi barre waxaa ka mid ah hadaladiisa
maalmahan waxaad kusoo gabagabeynaya aada ujeedeen dee waxa waaye madaxweynahan ka bartay mahmaadee idigama dhegayarida waxa waaye wixii maalmahan taagnaa meelo badan runtii aan sida aan habboonayn loo qaadqaaday dadka reer koonfur galbeed runtii waa nagala hadleen waana aragnay horeyna waa uga shaqaynay haddana insha allah waxaan rajeynaya iska gabagabowday waxyaabahaas su-aal kama taagna wadaniyadda iyo dal jacaylka iyo dad jacaylka ee reer koonfur galbeed doodna kama taagnaba waxaa waaye dadka ugu wanaagsan ee saan sheegay qarankan aan wax nabara weligood u geysan waaye waxayna u taagan yihiin inay sii ilaaliyaan marka dalkeenna oo aada og tihiin inay haddeertaan xaalada aada adag meelaha qaarkood ka jiraan waxaan rajaynaynaa inaan dhammaanteen u istaagno ilaalinta iyo dalkeenna iyo dadkeenna oo runtii muqadas agteenna ka ah qof kastoo soomaaliya agtiisa ka ah waxaynu isku ognahay dalkeenna inaynu ka xoreysano cadowga amnigeennana inagu suganna gacanteenna ugu dambayn dal aan asagu amnigiisa suganin oo xuduudihiisa suganayn xor ma ah marka inaynu amnigeenna inagu lafaheenna ku suganno ayaynu ka shaqaynaynaa haddii ilaha idhahdo oon cidna inoo ilaalin oon inagu aynu isku fillaanno insha allah intii noo ilaalinaysay ee nagula dadaashayna aan dhahno waa mahadsantihiin waxaa waaye haddeertaan annagaa isku filan taasaynu u soconnaa insha allah taasaana wadayna ma jirto saan hore u sheegay mana ogolaanayno dalkeenna dawladana iskuma laynayaan siyaasadana iskuma laynayaan annaga dalkeenna innagaa iska leh waxaana ka shaqaynaynaa in aan dawlado kale wixii ka dhexeeya in ayaga ka dhexeeyaan laakiin soomaaliya halka dhib ee jiraana waan ognahay halkaa dhibna innaga ma wadno soomaali ma wado soomaaliya waxay doonaysaa nabad soomaaliya waxay rabtaa in nabad lagu wada noolaado iskaashi dhaqaale mid amni intaasaan raadinaynaa inagu intaasaan ka doonaynaa deriska intaasaan ka rabnaa adduunka intaasaan ka rabnaa caalamka waxaan rabnaa inaan ilaalino dhammaanteen cidna inaanan ku xadgudbin haddaan nahay soomaali qawaaniinta adduunka kuma xadgudbayno deriska kuma xadgudbayno dowladaha kale kuma xadgudbayno nabad ayaan doonaynaa inaan kala faa'iidaysanaan rabnaa in shucuubtu isu furantaan rabnaa in laysdhex galaan rabnaa in la wada noolaadaan rabnaa
markana aynu milicsano madaxweynaha maamul goboleedka koonfur galbeed cabdicasiis laftagareen oo xalay ka hadlay madasha casharafta ahayd islamarkaasina khudbadiisu dhinacyo badan taabanaysay qeybtan balnano dhugta
laba nin baa safar isla aaday nin maxaa tiri ah iyo nin may ah marka noloshu waa iska adag tahay raashinkana waa yaraa laakiin dadka iimaankaa la qabay markay muddo socdeenay cid u yimaadeen marka ciddii baa la tegay de wixii baa iska yara wax yar oo raashin ah yaa loo keenay nimankan aaday u baahan yihiin kii maxaa tiriga ahaa waa fikiray wuxuu yidhi raashinkaana waa yaryahay labana waa tihin see kulligood ku wada cuntaa marka ninkiibuu markii lasoo dhigay yuu weydiiyo wuxuu yidhi war hebel hee uu dhahay horta niyow intaan isbaranayba kuma warsanine aabbaha maxaa diri u dhahay maxaa ku dhacay markuu horta aabbaha ma nooli u dhahay may u dhahay waa dhintuu dhahay ha ilaahu kuu naxariis maxaa dilay u dhahay ninkan marka qayraa la geliyey waa judbooday aabbihiisaa la soo xasuusiyey waa baxay marka taariikhdii aabbihiis uu ku dhintay yuu ka sheekeeyey raashin iyo baahi iyo kulli waa iloobay taariikhdii aabihiis uu ku dhintuu ka sheekeeyey intuu soo maray intuu soo maray dhibkaasaa ku dhacay dhibkaasaa ku dhacay saasuu u dhintuu dhah ninkan intuu daldalmaayo waa qiiraysay raashinkii dhan waa cunay kee maxaa tirigaa markii uu dhameeyey yuu ku soo jeesto wuxuu yidhi warnew adig aabbaha maxaa dilay ninkina weli wax afkiisa ma saarayaa kud baa dilu yidhi kud inta ugu dambaysa intuu qaatay wixii dhan waa soo koobay ninkan wixii dilay taariikhuu ka dhigay moogta ninkan wixii dhan uu soo koobay kud baa diluu yidhi inta ugu dambaysa u qaatay ra-iisul wasaarow lixdankii sano annaga cajaladda wadaniyadda iyo soomaalinimada yaa noo shidnayd waa judbaysnayn soomaali baan ku judbaysnayn wixii dowladnimada ay lahayd oo soomaalinimada lagu lahaana nimankan baa kuu sheegaya waa qaadayan markii heesta naloo shidaba saan u judbaysnayn na waa la qaadaya waxaan rabnaa marka dadkii sidii hore ma ah aabbaha maxaa dilay markii la yidhaah kud baa dilay hadda ayagaa joogo waxa keenaya dhibaatada waxaa waaye waxay fahmeen waxaan la isku mashquulinayo muusigan iyo cajaladahan wadaniga oo la isu shidaayo in wixii dhanna lagu qaadanayo adigana annagana isgoyskii soomaalinimada aan taagannahay isgoyskii wadaniyadda aan taagannahay dadkii marka sidii hore ma hoobde waa qadeen waa qadeen waa qadeen wadaniyadda markii loo shido horta wixii meesha yaalay aaway bilaabayaan intaada waxaan ii shidin aniga lay wadaniyadda ma joogaay isgoyskiaan taagannahay marka dadkii aabbaha maxaa dilay dhihi jireen annagaa ku horumarayna horta kud baa dilay raashinkana annagaa bilaabayna su-aashana annagaa weydiinayna wax dambe oo la boobayo ma jiri doonaan insha allahu marka mudane ra-iisul wasaare casho sharaftan iyo soo dhoweyntan adaa lagu suugiyey hadalka iyo khudbada qiimaheeda badanna adaa iskale runtii waxaadna dareensiisay soomaalinimo waxaadna dareensiisay dowladnimo annagoo horeyba ugu ahayn waxaadna gelisay kalsooni tiro badan oo ah in maxay ahayday aad tahay ra-iisul wasaare soomaaliyeed oo lagu kalsoon yahay aadaan ugu faraxsannahay run waxaad la kulantay ururadii bulshada waxaad la kulantay xukuumaddii waxaad aragtay dadkan baahida ay dowladnimada u qabaan intaas wax u dhaafsan ma jiraan waxaan rabnaa xigmad nin oday ahoo saaxiibkay ah yaa mwaxuu waxaa halbeeg u ah slogankiisaa wuxuu yahay owlaado isla koreen annaga muhiimaddaanada waxaa waaya ilmaha inay isla koraan laakiin in kuwana ay koraan kuwana aan la korinin waayo waxaan diidayna xilliga
haddana mar kale war kale ma ilacsano xalay magaalada muqdisho caasimada dalka waxaa looga dhawaaqay islamarkaasina xildhibaano ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka dowladda federaalk ee soomaaliya ku dhawaaqeen kudlad difaacaysa midnimada dalka maadaama dalkeena si weyn ugu soo xadgudubtay etoobiya islamarkaasina waxay shacabka fareen in ay u midoobaan difaaca qaranka soomaaliyeed si dalka etoobiya looga difaaco etoobiya iyo warbaahinteeda waxay si weyn uga buunbuuninaysaa cadaawadda ay u hayso soomaaliya iyagoo telefishinka etoobiya lagu baahiyey dagaalkii seven sevenka ciidamo soomaaliyeed oo la qabsaday sida ay iyagu sheegeen islamarkaasina ay ku baahiyeen telefishinka etoobiya haddaba xalay kodladan ayaa lagaga dhawaaqay magaalada muqdisho mid ka mid a xildhibaanada ayaa akhriyay بسم الله الرحمن الرحيم ورصحافدات مقدشو 12 سبتمبر 2024 shir in muddo ah u socday xildhibaanada baarlamaanka federaalka soomaaliya labadiisa aqal loogana arrinsanayay xaaladda siyaasadeed ee dalku uu marayo hanaanka hogaamineed ee guracan ee madaxda dalka xilligan toosinta dowladiiska soomaaliya iyo sidii wadada saxda ah loogu soo celin lahaa ayaa waxaa la isla gartay in la dhiso gole u istaaga xal u helidda mugdiga siyaasadeed ee dul hoganaya dalka iyo qaladaadka dowladeed ee ka jira golayaasha dowladda golaha samadabixinta qaranka soomaaliyeed waa gole ay ku midoobeen xildhibaano ka tirsan baarlamaanka koob iyo tobanaad ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya labadiisa aqal kuwaasoo ka danqaday hanaanka shaqo oo ay ku shaqaynayaan hay-adaha dowladda ee khilaafsan dastuurka kumeelgaarka ah iyo shuruucda dalka iyo iskumilanka laamaha dowladda ee isxisaabinta isku lahaa sida ay xildhibaanadu isla garteen golahu wuxuu uu furan yahay inuu ka mid noqdo qof kasta oo soomaali ah oo dareensan khatarta qaran ee jirta iyo talaxumida hogaanka dalka mabaadi'da loo aas-aasay golahan waa inay ka shaqeeyaan ujeedooyinkan hoos ku xusan kow ilaalinta dastuurka kumeelgaarka ah ee ay soomaalidu heshiiska ku tahay dhammaystirkiisana loo raaco sida uu dastuurku tilmaamay ee ah in laga heshiiyo qodobada siyaasadeed ee taabanaya qaabdhismeedka dowladda iyo ilaalinta sarreynta shuruucda dalka labo ka shaqaynta midaynta ummadda soomaaliyeed loona maro dhabu heshiisiinta bulshada soomaaliyeed saddex xoojinta la dagaalanka argagixisada iyo difaaca dalka qaranka aan ku celiyo saddex xoojinta la dagaalanka argagixisada iyo difaaca qaranka shan afar ka shaqaynta sidii ummadda soomaaliyeed ay ugu midoobi lahaayeen difaaca qaranka soomaaliyeed shan garab istaagga ciidamada qalabka sida iyo ilaalinta xuquuqdooda iyo badqabkooda lix toosinta iyo soo celinta nidaamka shaqo ee baarlamaanka toddobo dhowridda iyo soo celinta kala madax bannaanida hay-adaha dowladda sideed la xisaabtanka xukuumadda iyo korjoogtaynta hay-adaha fulinta sagaal uqoreymidda dhibanayaasha soomaaliyeed meel kasta oo ay ku nool yihiin toban la dagaalanka musuq maasuqa kow iyo toban u istaagidda soo celinta iyo ilaalinta hantida qaran iyo hantida maguurtada ee qaranka iyo dholalka danta guud laba iyo toban ka shaqaynta qabsoomidda doorasho hesiish lagu wada yahay kuna dhacda wakhtigeeda aan ku celiyo qodobkaas laba iyo toban ka shaqaynta qabsoomidda doorasho hesiish lagu wada yahay kuna dhacda wakhtigeeda saddex iyo toban ilaalinta hanaanka federaalka iyo siyaasad loo dhan yahay afar iyo toban ilaalinta xuquuqda aadamaha xoriyaadka muwaadiniinta iyo xoriyadda hadalka oo ay ku jiraan xaqa xoriyadda warbaahinta madaxa bannaan ugu dambayn golahan waxa uu u dhisan yahay ilaalinta sareynta sharciga dalka gobonnimada difaaca badqabka dhuleed iyo wadajirka ummadda soomaaliyeed allah mahad leh wabilaahi towfiiq
markana haddeenu milicsano odayaasha dhaqanka ee magaalada muqdisho weliba qaar ka mid a belaha gutunka weyn oo iyaguna xalay magaalada caasimada dalka ku shiray ayaa waxay isku raaceen in la joogo xilligii si adag loo difaaci lahaa dalka waxayna soo saareen war-saxaafadada ka koobnaa qodobo kala duwan oo ay hordhac uga dhigeen midnimada dalku inay tahay munqadis islamarkaasna cadow kasta oo gacan ku soo taaga in gacan bir layskaga qaban doono etoobiya ayaa toddobadii anahata tobankii bilood ee ugu dambeeyeyba wadda daandaansi aada u weyn kadib markay sanadkan barbilowgiisa etoobiya ay la gashay heshiis heshiiskaasi oo ah mid xaaraana oo ay doonayso inay ku timaado badaha soomaaliya marinkan istaraatiijiga soomaaliya taallo ayaa si weyn loogu cartamayaa marinka badda casiya badweynta hindiga oo isku qoofulanaya soomaaliya maamusha oo ay duniduna isha weyn isha si weyn ugu hayso etoobiya way cartamaysaa halka soomaaliyana ay dhibmicid lalisanayso guud ahaana saaxiibayaal warkii intaasi in kusoo gabagabeynayaa mar kale intayn ismaqlano nabadgelyo
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin warlahelyaabaha talalhel